seen xaaladu aad ayay u cakaran tahay magaalada beledweyne boqolkiiba sagaashan biyuhu way qaadeen ama magaalada kulli inta badan wayba camireen dadkii magaalada joogay boqolkiiba siddeetan way ka baxeen waxaa jiro fatahaad aada u weyn oo magaalada runtii ay dadku siday noo sheegeen aan soo marin xilliyo aada u fog oo biyo aada u xoogan oo ka yimiday webigu uu keenay oo dhinaca etoobiya ka yimiday iyo roobkii ka da-ay guud ahaan dalka khaasatan magaalada badweyne oo aada u saameeyey walaal
marka dadka xaalad sidee ay ku sugan yihiin waxaan maqlaynaa in barakac uu jiro dadkii barakacay xaggee degeen noloshoodu waa sidee dadkaas walaale falastiin dadkii barakacay dadka magaalada daafaheeda ayay ku sugan yihiin dabcan dadka qaar waxay aadeen maadaama dhulkii hiiraan dhinacan weliba oo noqokori iyo maxaas iyo dhulkaas ay la xoreeyey dadka qaar faamilada qaarkood way sikadeen oo ilaa iyo waxay u sii qaxeen magaalooyinkaas waaweyn iyo banaanka ayay usii qaxeen laakiin inta badan waxay ku sugan yihiin labada gidi ee magaalada banaankeeda ku sugan yihiin meelihii ay heli karaan meel allaale meeshii ay heli karaan cid kastaba ayay iska fadhiisatay halkaasay ku sugan yihin walaal marka waa sidee xaaladda noloshooda dadkaasi xaaladda noloshoodu aada ayay runtii u lidataa dadkaasi iyaga oo biyo ka soo qaxay haddana biyo ma leh oo ceelashii magaalada inta badan ay ku yiileen ama magaalada xaroda ku yiileen waxaa saameeyey biyobaxdii oo waxaa galay daadadkii oo biyo la-aanaa ka jirto oo dadku masqulo ma haystaan oo hoy ma haystaan oo wax alla iyo wixii ay haysteen oo ay magaalada ku haysteen way ka soo carareen oo waxba hore uma soo qaadanin oo xilli ay hore u qaataan may helinin cunnadii iyo wax walbaba wax ay dadku haystaan ma laha uun dad muxsiniina iyo hay-adaha qaarkood iyo uun annagu hadda joogno ayaa uun isku dayna inaan la tacaano laakiin aad ayay nooga weynta walaal
soomaaliya dhibaato waxaa ku haya abaaro iyo daadad isxigxiga oo aanay dadku xataa ka faa'iidaysan karin roobabkii markay da-aan ma ka hadasheen oo ma la isweydiiyey waxa laga qaban karo mustaqbalka arrimahan iyo waxa hadda sababahayaba walaale falastiin waa su-aal aada u muhiima waxaad dareemi kartaa shan xilli roobaad ayaa la waayey intii aysan hadda roobabkan iyo biyobaxadan aysan imaanin oo abaar aada u daran oo runtii macluul ku dhowaatay ayaa dalka soomaaliya ka dhacday sanadkii hore dabcan haddana waxaan la tacaalaynaa biyo oo daadad ah arrintaasi waxaan isleenahay waxaa sababaya cimilada isbedeshay runtii oo dhib weyn ku hayso dalka soomaaliya oo annagu aan victim u naha runtii xaalad cimilada adduunyada oo dhibalaan aan u naha walaal
marka hadda maxaa ka qabateen adinka ka dowlad ahaan mase jiraa gargaar soo gaaray dadka reer hiiraan gaar ahaan magaalada beledweyne dabcan waxaan bilownay oo annagoo kaashanayna hay-adaha qaarkood internationalka in biyo dhaamin dadkii loo sameeyo oo ceelasha baadiyaha biyo looga soo qado si ay dadkii banaankay taagan yihiin oo rax kulun way taa iyadoo mataqaanaa waxuu ahay oraxdu ay aada u adag tahay dabcan annagu ka hay-ad ahaan waxaan isku dayaynaa inaan daabul ka soo samayna magaalada muqdisho oo aan soo marsiino dhulka dhul muddo dheer ay shaab haystay oo xaaladiisu iska adag taha waaye laakiin waxay noo dhaantaa dhulkii maadaama maanta la mari karo alxamdulilahi ciidamada xoogga iyo dadka deegaanko runtii dhul baaxad weyn xoreeyey waxaan isku dayaynaa inaan convoy ama gawaari ka soo rarno oon dhar iyo dawo iyo cunnaba soo saarno oo aan afartan iyo siddeed saac ee soo socoto aan magaalada beledweyne soo gaarsiino walaal